Warar soo baxaya ayaa sheegaya inay socdaan dadaallo kala duwan oo qorshaha uu yahay in lagu sii daayo wadaadka lagu magacaabo Mukhtaar Roobow Abuumansuur oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka soo xirtay magaalada Baydhabo saddex iyo tobankii bishan aan ku guda jirno maalin khamiis ah kadib markii wasaaradda amniga Soomaaliya ay soo saartay warqad ay ku eedeynayso Mukhtaar Roobow Abuumansuur siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda koonfur galbeed ayaa wada dadaallada ku aadan qorshaha lagu sii deynayo Mukhtaar Roobow Abuumansuur inkastoo hadda uu socdo wadahadalka arrintaasi la xiriira guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa dhowaan sheegay in uu buray mooshin laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxaana arrintaasi ay ka dambeysay kadib markii wadahadal dhexdhexaad ay ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka uu dhex maray guddoomiye mursal iyo madaxda ugu sarreysa dowladda wadahadalladaasi oo qayb ka ahaa arrinta ku aadan in la sii daayo mukhtaar roobow abuumansuur ilawareedyo ayaa risaala u sheegay in suuragal ay tahay maanta ama berri in la sii daayo mukhtaar roobow abuumansuur uuna tegi doono magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka u ah maamulka koonfur galbeed roobow ayaa saddex iyo tobankii bishan waxaa laga soo xiray magaalada baydhabo waxaana soo xiray ciidan etoobiyaan ah iyo kuwa booliiska dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii isu taagay u tartamidda xilka madaxtinimada koonfur galbeed inkastoo uusan nasiib u yeelan ka qaybgalka doorashadaasi oo sagaal iyo tobankii bishan lagu doortay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen oo ahaa musharax dowladda federaalka soomaaliya si weyn gadaal ay uga riixaysay